laamo ammaanka iyo maamulka degmada Wallaweyn si wadajir ah shir-aan kuwaaladii arrimo la xiriira amniga deegaanka iyona shursho saasaata waxaa ku saaray dhowr qodob oo iyo ka jaran amaro la siiyo ciidamada iyo shacabka shirka wayba laha ku saaray in magaalada langadhex araga korna ciidamo hubaysan iyo saasaata oo ciidamo aan wadana dharka ciidanka oo hubwadada wayna dhinaca kale shacabka degmada Wallaweyn yoona lankabaaqay inay ku qayb qaadan ammaanka shirka oo ku dhiya xarunta maamulka degmada Wallaweyn wayba bulshada lankabaaqay inay xaafado iyo goobo ganacsiga iyo hamiinka indamii korna nalalka saasaata una qof kasta laga amaray inuu xaruntiis ganacsi iyo weliba gurishay usakahiran nal si amniga qayban ku qaadadaan gudoomiyaha maamulka degmada Wallaweyn iyo shir jaraayid goboda kureed kulansho degdegahay waynu isfaahfaahiyey walyaabo iyo ha ku saareen kulanka waxaa shir degdega isugu imaaday laamaha amniga iyo maamulka degmada shirkaasi ajandaa looga hadlaya waxay ahayd beryahan dambe inay magaaladu kusoo badatay xoogaa yaroo dhaqdhaqaaq ka baxsan nidaamkii dowliga iyo xakameynta ciidanka wax ka baxsan shirkeeni oo qaatay muddo saacada kadib waxaan isla qaadanay dhowr qodob oo shirka kasoo baxay inaan la wadaagna shacabka guud ahaan ku dhaqan degmada wallaweyn iyo nawaaxigeeda wixii maanta oo ah koo iyo labaatanka bishii shanaad laba kun shan iyo labaatan wallaweyn iyo nawaaxigeeda ka mamnuuc ah in lagu arko askar bilaadariis ah oo aanan wadanin tuute sidoo kale askari ee aanan la socnin mas-uul ama aanan ku jirin howlgal ay ku ogyihiin laamaha ammaanka iyo maamulka degmada inaan lagu dhex arki karin magaalada gudaheeda oo ay ka mamnuuc tahay sidoo kale waxaan rabnaa inaan baaq u dirno waxaa dib u soo laabtay in leerarkii xaafadaha ka daarnaa guryaha iyo goobaha ganacsiga la damiyey muwaadin haddii lagugu yimaado gurigaaga oo aanan leer ku dhignayn gurigaaga ama goobtaada ganacsi oo leer ku dhegleen ama askariyow hogaankaa doonta ka tirsanaaw ama sn a ama boliis ama ahow ciidanka boliiska gaarka malaga aqbali doono dariis la-aan adoo socdo adoo amar saraakiishaada haysanin lagu soo qabtay ma dhici doonto askariyaa waa la yaqaanaa iyo fadhigaasa ka tirsana waxaa lagu marsiin doonaa tallaabada uu qabo sharciga ciidamada iyo sharciga u yaala dowladda koonfur galbeed guud ahaan oo ah inay ka mamnuuc tahay askari aanan ninaan askari ahayn inuu qori qaato askari bilaadiriisa inuu dhex socdo bulshada dhexdeeda ay ka mamnuuc tahay waxaan faraa laamaha ammaanka guud ahaan in aan la arki karin wixii maanta ka dambeeya askari bilaadiriis ah meeshii lagu arka lasoo qabto la waafajiyo sharciga ciidamada sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo agaasimaha waaxda nadaafadda iyo xiriirka xaafadaha iyagana si gaara iyagoo kaashanayo laamaha ammaanka degmada waxaa laga rabaa inaan la arki karin goob ganacsi ama guri bilaal leer ah ciddii la arko la ganaaxi doono la waafajin doono awaamiirta dowladda ay markaas usoo rogto sharciyada ah waxaa si gaara carabkaygu u adkeynaya laamaha amniga degmada hadday tahay sn a hadday tahay boliis iyo boliiska gaarka ee dowladda koonfur galbeed oo mid ah isku xiran waxaan faraynaa mar labaad inay la shaqeeyaan laamaha amniga uguna adeegaan si hagar la-aaneed oo ay marka horeba ugu adeegi jireen midnimada iyo wadajirka inay marlamaad ugu adeegaan iyagoo maamulka degmada kaalshanaya bulshadaas in badqabkeeda iyo caafimaadkeeda nagala wada shaqeeyo dhammaan waa mahadsantihiin saxaafadda iyo saraakiisha amniga iyo maamulka qaybihiisa kala gediisan aad iyo aad aa umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu